isbaarooyinka buura kabe iyo inta ka dhexaysa laago taawada isbaarooyinkii weli way yaalin madarata iyagoo meeshaas dhibaato weyn ayaa ka jirta gaadiidkii way wareegsadaan duurka hawdka ayay maraan gaadiidka dhibaato weyn iyo dadka dadweynehe dhibaato weynaa meelaska gabaarta lamiyo waa arintaas meel keliya oo lagu dhibaatay kaliya maaha iska soo boodaya jirta rag ayagoo dharcada laamiga iska soo dhex istaagaya jirta oo meel ay ka tirsan yihiin aan la aqaanin nin waxaad arkeysaa surwaalka u taawato shaar cad wata nin waxaad arkeysaa shaarta u taawato oo surwaal cad wata marka niyo meeshaas dhibaato weyn ayaa ka jirta maya maya waa waa dhif dhif iyo qaliil ayaa loo shaqeynayaa ma aha weli waxyagan u shaqeynaya malaha dadku dhuumashaalay ku shaqeeyaan tawakal calallahi wakafa bilah wakiil ay leeyihiin ayadoo wadnahooda dadka xanuunaya shaqeynayaan oo cabsi ay ka muuqato waxaa u saameeya dee haddii wax dhama tuugo ay yihiin ay dhibaato ay meesha ka jirto dee dadkana guriga ku xariira marka inay iska socdaan ay iska tawakalaan waa ku qasban yihiin waaan codso lahayn dadka meeshaas maamulka oo ka taliya oo maamulka meeshaas sheeganaya in ay wax ka qabtaan xoogna ay saaraan sababtoo gaadiidku waa gaadiid iskaga guusha meesha oo si hadda taleefanadoo kale sida wax laisku weydiiyo gaadiidka laisku weydiiyo markasta waa loo baahan yahay in gaadiidka uu socdo dadku xaggaa iyo dhinaca baydhabo ilaa muqdisho inta ka dhexeysa gaadiidku siin biri dadka xaggana waa degiyin xaggana waa degiyin